koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war maanta oday cabdulla waa joogaaye ninkii salaad gudhu baa maqane halkee wax ka siiyiniyow anya salaad gudhuugaad sheega xaa isku kaanya xidhay war ayaantan odayaasha la weysanaaye xanaaqine warna siiniyow
war idin siiye horta aniga kaduudiyay haya kowdha war gabay kaduudiya la yidhaha magaciisa oo daawo u abaajiree dhegaysaniyow saddex jeer iyo lix jeerba waa dhegaysta waana ku roonaadha kow maha dirir guuleed allaha u naxariistee waa taqaaniina waa tii halka dhula oo oo waqaf ku bixiyey ad og tihiin halka guryaa oo waqaf ku bixiyey waa og tihiin halka masaajida oo waqaf waaya yidhi waa ogtiin asaguna kabcadow ku dhinta rilaya raxmo allaha siiyo igaarkii ou dhalay oo masaajidka dhex fadhiyooo kutub akhrisahaaya aa waxaa u yimiday ruuxaanti sidii jirtay xabadahee dadka madaxa ka jebi jirta xanfalayna waa la yidhaah xanfalay xabaday inta la kor yimideen asoo akhrisahaaya ay xafxafxafxaf xanfalay xanfalay xanfalay marka waxaan la yaabana caalim masaajid dhex fadhiya oo qur-aan ku akhrisahaaya dilka la dilaayo ilaahay loogu dhowaahayo dhagaha beeladheh dhagaha beeladheh adeerow sheekadin ma cusba adeer baroo nooma aha adeer xaggayga warniyo war ma ogide warkaas war baa ka dembeeyey galmudugna waxaa iska barajaysay puntland galmudug waxay tidhi al-shabaab waxaan ka dilnay boqol iyo toban boqol iyo shan oo qaardhaawac ayahana gacantaan ku dhignoo maxaabiista madaxweynihina wuxuu aaday goobihii lagu dagaalamay ee bariga gobolka mudug waxaa lagu soo dhoweeyey maxaabiis yar yar oo sakiiro u badan wuxuuna soo kormeerhayaa meelihii lagu dagaalamay marka nimayo waxaan u malaynayaa maydadka iyo maxaabiista sakiirada oo galmudug iyo puntland ay soo bandhigayaan amiiradooda inay u gamban yihiin ooddaha gadaal uga jiraan aarmalaa waabay su faanayaan dee galmudugaaga ma aqaane waa madaxweynaha soomaaliya reewax waxaa sameeyey safiirkii ruushka ayaa madaxweynuhu warqadihii aqoonsiga ka qaaday soo maanta akhristaasoo gacanta ku dhigay ruushkuna ayaanta suuriya waxa yaallo intalaba waa yaallin suuriya duqayhaye nooguma daro anu kala nama duqeeyo waahay u baahanno waa xagga yaal intana waa yaallini war waan ogahay cabdulaahi goodax barre inuu madaxweynaha u gaf warkoo xala ku hadlane war fiican ma aheen marka waxaan dhihi lahay madaxweynaha reer hiiraan cidoo ugu roon yaa ma lehee goodax barre warkaas ha ka fiirsado war nagadaaniyaho waa wiil abtigii canaatay hanoo sheegine hoy wax lacnaanta malaa madaxweynaha laga warramooye waxaa waaye kan oo jubbaland waa axmed madoowe makii saddexaad waxaa is dhahay wakhti kaleeta allaygu dara lama bil alloogu daro shan kale alloogu daro lix kale alloogu daro wasiir la'aanaas rabaa wakhtigiisi inays dhammaada ooyinkana haya madaxweyne oo kugu darna ay dhaheen usmaa dhalamase adoogooda ma kugu dareenaad haddii keenayskaan haddii keenayna iridka bax ma dhahayaan bilcaamaduu leeyahayba malcaamad maxaa la lahaa minankiisu waa waraahoy war madaxweynahan ma hadhee waa faysal cali waraabe waxaa maxkamadda la soo saaraya ee somalilan ku-xigeenkiisii jamaalle waxaabuu yidhi si sharci darraaba buu joogaa meesho maxkamad baaban soo saarayaa cirkaabaan u dirayaa xisbigan ucud iyo xisbiyada kaleba sharci darraaba ku dhisan yihiin markaa nimanka ishabaaraan nidhiye maxkamad laysasaara mannagaan nidhiba wareedhaha reer puntland waxay dhaheen ra'iisul wasaaraha waan ognahay inuu yahay musharax laba kun lixiy tobanka marka waxay yidhaaheen dantiisuu fiirinayaa mooye danta puntland ma fiirinhayo afar dhibic shan buusanka gelinayaa waar dadkuba oo wada danayste nin walba wuu danaysanaya niyo meeshan kuwaanay dilayaan ee wadaadka madanaa ka gasha dufa ku baxaan kan oo ruushka ana duqay dhahaye wax ka dhul yaalla malaa min maamiha ugu yaalla annaga anaa la haagin hoy war naga taga cabdulaahi godax baro madaxweynaha uga faadna galaadne qashin baana la hadlaysiine waa waar xisbiyadayadii oo ashan nirin sabaara ayaan ka hadlaynaa waxaana noola timaadeen waa maxay niyo war war sakiiraha la dilay nagu kala wada
naga taga culummad yaalla laaye naga taga